kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka maxaka cusub dhadhaab waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab aan ku bilowna iyadoo lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan ayaa waxaa jira qoysas badan oo aan awoodin afurka iyo suxuurta kuwaasoo ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya bulshadan oo isugu jira waayeel naafo agoon iyo dad jilicsan ayaa wajahaya xaalado adag oo dhanka nolosha ah iyagoo markii hore aanan haysan raashiin iyo nafaqa ku filan waxayna codsadeen in loo soo gurmado faahfaahinta warkan waxaa noo soo diray wariyaha v o e da ee xeryaha dhadhaab maxamed baaruud xuseen
sooma ka jirna walka sooma walka hiraabsada umadle dhibaataysanna
waxaa jira masaakiin badanoon haysanin afur iyo suxuur ku filan waxayna ka warbixiyeen culeysyada haysta magaceyga xabiibe cali maxamed waaye gubeygi toddobaatan iyo shan waaye waxaana warinahayaa waa gaajo xun baana hayso waxaan doonahayo soonkii rabadlaankii waan joognaa aabow waxaan ku soom waxaan ku afurn antaasaan ilaahay ka megansanaa idanka ilaahay agtiis wixii nalo tara ayaan ka megansanahay rabalaankeena gaar waxaan ku afurayna malaha waxaan ku sahuurinayna malaha waxaan rabna muslimiinta dhammaan oo walaalaheena inaa oo afur waxaan ku afurno ilaaha noo soo qaada wax ilaahay noo sihil inaana siiyaanaa rabnaa maamo iska dhabaysan oo ifatuu joogtaan oo saakina uryaan ah habiibo aadan ibraahim bologan ifootuwaan deganah caruuraan haystaa waxaan ku afurnay waxaan ku soo waayeel naafo iyo danyar badan ayaa dayacan waxayna muslimiinta ka codsadeen in laga caawiyo afurka bisha barakaysan waagay nuurta ibraahim isaaga laare afartan isiyeesni jar matmane soongalku jar gaajin hayt dabaatin hayt nin hay inti nanin garab yafadaan si badan saas ena hurta ibrahim saal ere soomal ku jar sharabal ku jar walka soomaan male walka salaam male walka afraan male walka kirabsadaan male saasa boni ilaahay ramaan rahin magaceeda faadama hasan mustafa liidha 25 jana jira waxa ka soon waxa afur sana ma haysana gaajo rafaad dhab saasa taagan hay bishra wallaana ku jirna waxa haysana ma laha biimidoo afur haya aa dholadaan hay waxa kala ma haysana masaakiintan oo ku nool xerada qaxootiga iyo fatuw ayaa wajahaya xaalado adag oo macaluul iyo rafaad ah inkastoo dar alla u sooman yihiin gaasha liidhaa min waa soomannahay waxa ku sahawrna ma haysano waxa ku afurna ma haysano waa sahuur la-aan iyo afur la-aana nahayto bii iyo waxaan ku afurnaa qashinka beeraha laga soo guro waxaan rabnaa inaan waxa ku afurno oo ku sahowrsano inaan nanaga aawo magaceyga milyuuna ladhaha waxaan joogaa ifatu meel dhahan waan ku rafaasana rabadaan waaye waxaan ku soonno waxaan ku afurno waxaan ku suxurno ma haysano dadka waxaan ka codsanaya muslimiinta meel kastay joogaan inayna soo caawiyaan waxaan ku afurno waxaan ku suxurno waxaan haysano malaha marka waxaan rabnaa dadka muslimiinta meeshay joogaanba inayna soo caawiyaan magacey mukhtaar kuusow xasan macalin mukhtaar wey haddii alla idmo shahru ramadaanka wax ka soomayna ma laha iida dhabaatan oo haysataa haddii alla idmo inina na caawiyo muslimiinta yaa magintooda ugu jirna bagan ilaah yaa ku jirnaa saas baa rabnaa haddaa biyo ma awoodno hunguro ma awoodno magacayga salaal maxamed iiman baan idhahaa dhubkayga waxaan ku soomna ma laha dhibaato adduun inta ma dhaafayso duq baa yeela oo sariirta ii saaran baa ii jiifa waxaa ku sooma ma laha saahuurta
mid ka mida qoysaska aan haysanin afur ku filan iyo nafaqo ayaan la afuray sifo aan u xaqiijiya noloshooda dhabta ah samey ibraahin waa waayeel xalay ku suxuuratay soor aan waxba lagu darin oo biyaha caadiga ay ku cabtay siday ii sheegtay haddana waxay ku afuraysaa shah bigayso ay sokorta dariska u keeneen
xalay sooraan karsaday iraabsadi bir ay dhintay u martaan waxawa biyaha ka dabcabi waa iska saaxday wax kaloon haysana male kuwaas booda kooshinkeeda oo dhowli biyo laga soo qaada laami way noqdeen waa tuman kuwaasaa habeenkii aan karsanay hiraabsigi afurkiina shahgaas bugeyska oo olagan hata koob koob as ii keenaa aan cada intaan afurka la gaarin hooyadan way ila hadli weyday gacanta ayaynay ugu inshaartay inay baahay la hadli la-dahay balse markay biyaha qaboojiyaha cabtay waxay ii sharaxday nolosheeda xalay mase xurino waxaan haysta male buugaas inaa dhoolijiyo wiiba go'day waxaan haysta ana ku ii dambee xalay aan kartay wax kaloo haysta yaabaskeed oo cunugashahan bugeeska aan ku dhex darsaday saasaan ku dhudhunji anoo nafti ahay sidaan iskiiga soomo haddaan bugeeska ama wax kaloo haysta oo galabtaan ku afuro ma jiraan buushka ay ku jirto ma taallo cunno iyo gogol waxayna ii sheegtay inay bigayska ku afurtay suxuur iyo cashana aysan meelna ku ogeyn xaaskii afura waa lagu haastaa soonkii waa lii haastaa xaqadaama luusa cadaabaaba si kaloon dhahan waayo waa iska soomo waa alla daacadaysan iskaga soomo dhanka kale sheekh maxamed cabdulqaadir oo ka mid a ducaadda xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo arkay dhibaatada haysata dadkan ayaa ka warbixiyey bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah sala allahu calayhi wacala alihi wasaxbi wasalam wabacdu waxaan joognaa bishii barakaysnayd ee ramadaan ilaahay subxaanahu watacaalaa kuwa naarta laga xoreeyaa nuu dare waxaan la joognaa qaxootigii cusbaa soomaaliya ka yimid oo la dejiyey xarada ilaahay fatuu waa dad aad u dhibaataysan oo aad xaaladoodu adag tahay ayagoo sakaraad ahabay bishii ramadaan u soo gashay dadkan aad aragto iyo kumanaan kale oo magaalada jooga waxay ku afuraan ma haystaan waxay ku suxuurtaanna ma haystaan xaaladooduna aad bay u adag tahay qoraxda aad aragteena kulul meeshay fadhiyaani waa meel aan qoraxda celinhaynin ruux sooman oo maanta o dhan qoraxda hoos taagnaaday gabolku markuu dhacana wuxuu ku afura aan haysanin ciraabtiina wuxuu ku suxuurta aan haysanin waa soon wisaal ah soon soon ku dar wey dadkaasaan dhex joognaa waa xaalad adag nin kasta oo sooman wuxuu dareemi karayaa ruux maantao dhan qorax ku dhacaysay oon wuxuu ku afura haysanin wuxuu ku suxuurtana haysanin berrina soon kale iska sii soomaya waad dareemi kartaa dhibaatada ruuxa haysata sheekh ayaa ugu baaqay muslimiinta soomaaliyeed inay ka soo farxiyaan danyarta ku dayacan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaan muslimiinta ka codsanaynaa soomaaliyeed ee caloosha nugul dadkaa dhibaataysan baan dhex joognaa dadkaa waxay u baahan yihiin in la caawiyo ajir iyo xasanaad bisha ramadaan wad hortihiin dadka dadka afuriya ajirguu nabigu sheegay sala allahu alay wasalam wax ruux afuriya aad buu nabigu xasanaad ugu sheegay iyo dembi dhaaf inuu helayo iyo ajrigiisii maantao dhan ruuxaa sooman u afuriyey ajrigii uu lahaa ku lamidaa lagu sinoo kaagii lagugu dari hal ruux haddaad afurisid labo saddex afar ajrigoodii maanta ay lahaayeen ku la eg yaa lagu siin ayagana laga nusqaamin maayo dadkan waxaan codsanaynaa inay afur iyo suxuur la siiyo waa hal bil ruux walowba inaad afar ruux afurisid ruux walowba maxamed baaruud xuseen v o a dhadhaab
haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan qhasiidooyinkii nabi ammaan ee aan ugu tala galnay bisha barakaysan ee ramadaan
allahay daraadii dadkii soomanaaye amarkiisa awgii u oomanaayo way idiin ahaatee afuraa eedaankii la gaari afura way idiin ahaatee afura eedaankii la gaari afura ummadda islaamka ay afura way idiin ahaatee afura allahay daraadii dadkiisu manaayo naxariista awgii u qomanayo allahay daraadii dadkiisu manayo amarkiisa awgii u qomanayo way idin ahaatee afuraay aadaankii la gaariyey afuraay وإذن أحاتي أفراي أمدا إسلام كهاي أفراي حتى إذن أحاتي أفراي أدم في لكاري يا أفراي soddonka ayaamood kuwii soo adkaysteen ibliisya dhashiisiiba kunkooda gooyo soddonka ayaamood kuwii soo adkaysteen nishada ciisabaha ununkooda gooyo hadday idin ahaatee afuraay aadaankii la gaariya afuraay hadday idin ahaatee afuraay aadaankii la gaariya afuraay ummadaha islaamka afura hadday idin ahaatee bishan waa ayaantii udgoon uu rasuulkii iqra' loo dejiyayo quraan loo asteeye bishan waa ayaantii udgoon uu rasuulkii raaci loo dejiyayo quraan loo asteeye hadday idin ahaatee afuraan aadaabkii la gaareye afuraan hadday idin ahaatee afuraan aadaankii la gaareye afuraan madaxa islaamku afuraa hadday idin ahaatee
hay-adda i r c oo gacanta ku haysa cisbitaalka guud ee xerada qaxootiga xagardheera ee ka tirsan xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ayaa toddobaadkii tegay xeradaasi ka samaysay olole dhiig shubis ah kadib markii uu yaraaday dhiiggii kaydka ee cisbitaalka loogu talagalay bukaanada dhiig la-aanta ay hayso waxaa ololaha dhiigshubista oo ka dhacay gudaha masjid weyn oo ku yaala xerada xagardheer ka qayb galay si weynna isugu soo baxay dadweyne kala duwan kuwaasoo doonayay inay dhiigooda ugu deeqaan dadka ay dhiigyarida hayso faahfaahinta warkan waxaa dhadhaab nooga soo diray waryaha v o eda aadan cabdi cabdulaahi
ololahan dhiigshubista oo ah mid sannadla ah lana qabta bilowga bisha barakaysan ee ramadaan waa mid ujeeddadiisa ay tahay in la helaa dhiig la geliyo qaybta kaydka ee dhiig lagu keediya ee cisbitaalka guud ee xerada xagadheer waxaana dhiigga laga shubaa qof walba oo danaynayo inuu dhiiggiisa ugu daaqa qof u baahan siyaad cabdulaahi cabdi oo ka mid ah dadyowga dhiigga shubay ayaa v o e da u sheegay inuu ku faraxsan yahay howsha dhiig shubista maasha allah nin waa alxamdulilah nin aad baan u faraxsan lahay dhiiggan aan shubay oo dadka muslimiinta oo xanuunsan oo dhiigga u baahan aan u shubay waan aad baan u faraxsan lahay niyahow aan masaajidkan kusoo tukaday maxaana arkay meeshoo dhiig lagu shubay sidaasaan kusoo aaday meesha ah sida macna aan rabay inaan dhiig aan aan shubo waa markii saddex iyo tobnaad aan shubo dhiiga aan meeshan ka shubo markaan arko dhiig in la shubo waa shubaa siyaad cabdulaahi ayaa mar kale sheegay in dadka qaarkood ay baqdeen ka muujiyaan inay dhiiggooda shubaan oo aanay si sahal ah ugu dhiiranin ka qaybgelista mashruuca lagu doonayo helitaanka dhiig kayd ah oo uu isbitaalka u baahan yahay isagoona shacabka xerada ugu baaqay inay dhiiggooda ku sadaqaystaan dadka u baahan dad badan waa jirtaa hadda maxaa arkay dad badan oo dhiig iska iska cabiray oo markii dhiiga meeshii la aadana dhumanaya arkay dadka isku mid ma ahan waa garta way ka baqayaan had dadka baqayaan mid had maxaa arkay oo dhiiga marka erbasa lagu geliya suuxe had waa arkay macnaha dadka isku mid maaha macnaha dhiiga hadee waada muslimiinta waxay u baahan yihiin macnaha dad iska dhiig baxaya iska imaan karaa sida habeenka dhaleen oo kale camal mise habeen waxaa jirtaa dhiiga ku yaraa oo dhiig u baahan macnaha hadii in loo caawiyo waa wax oo macnaha jiro waay dadka muslimiinta kale ka saaran tahaa oo muslimiinta oo macnaha meesha jooga markaas yaa ka saaran inay macnaha dee wixii hay-adda mas-uulka ah laakiin hay-adda markay dhiiga awaasa waxaa la rabaa inay soo sheegto oo macnaha dadka oo macnaha ninkii markaas rabo inuu shubana uu shubo nin kalena hadee dad kale waxaa u sheegaya inay macnaha ay shubaan oo macnaha dadka muslimiinta oo xanuunsan habeenka oo kale habeenka ma u daran hadda waxaa dhiiga loo shubaa cabdulaahi isaaq xasan oo aan kula kulmay madasha lagu qabtay ololaha dhiig shubista kana mid ahaa dadkii ka qayb qaatay ayaa isagu tilmaamay in dhiig qof loo shuba ay tahay sadaqada ugu weyn ee lala baxaa wallaahi waa arrin weyn naf aad badbaadisay wax yar ma aha waxa lagaa shubaayana wax naf ah nafle ma ahan waa dhiig yar oo miliskiis forty five milis meelahaas ahaan waayo marka waxaan leeyahay wacyigelin dhammaanteen inaan wada qaadano dhiiggaasna aan dadka ku sadaqaysano aan u shubno dhiigga sadaqada ugu weyn oo qofka ku sadaqaysan karto qofka dhiig ada u shubto naftiisa badbaadayso adiga markii ugu horreysay aad dhiig shubtay amase waa soo shubi jirtay sanadihii hore waa markii ugu horreysay horaan waan ka cabsoon jiray laakiinse maanta shalay markaan arkay dad badan oo laga soo calacalay dhiig la-aan ah iyo bulshadoo dhiigga kusii yaraatay iyo dhiiggii keedka oo isbitaalka oo yaraaday oo anigana ka mid ahaa dhakhaatiirta isbitaalka waxyeelitaan weyn ayay qalbigeedu ku dhalisay inaa saaka dhiig aan shubo ha yacni ahaan keedka isbitaalka bishii labadii bilood markii la joogo mase bili la joogo mar baa la shubaa sababto ay tahay waxay caawin u tahay hooyooyinka dadka walaalada inoo bukaanada dumarka iyo ragga carruurta yaryarka qof walba wax walba oo dhici karo oo accidenti oo imaado dhan walbo ay ahaato dhiiga wuuna caawin karaa bulshadana wuu caawin karaa dhammaan marka waxaan leeyahay dhiigga shubitaankiisa aan ka qayb qaadano cisbitaalka guud ee i r c da ee xerada qaxootiga xagdheer oo ah kan laga maareeya xaaladaha caafimaadka waxaa daaweyn iyo caafimaad usoo raadsadaa si guud dadka ku nool xerada qaxootiga xagdheer iyo nawaaxigeeda dadkan oo da' kasta leh waxaa ku jira kuwa marka la marsiiyo baaritaanada la ogaada inay u baahan yihiin dhiig sidaas darteedna waxaa mar kasta lagama maarmaan ah in cisbitaalku uu helo dhiig kayd ah oo ku filan si naf loo badbaadiyo hiri cali oo ka mid ah ganacsatada xerada xagdheer markii saddexaadna i r cda ay dhiigga ka shubtay ayaa ka warramaya dareenkiisa iyo faa'iidooyinka ku jira qofka oo qof kale dhiiggiisa ugu daaqa wax weyn baan maaragtay aad maaragtay yaan yaan u arkaa maaragtay dhiigga oo muslimiinta maaragtay loo bixiyo oo lagu sadaqaysto marka alxamdulilah ilaahayna maarata wax weyn buu maarata annaga naga siinahay ayakana ilaahay walaalahin maaragtay caafimaad buu ilahay ku siinahay ilahay buu maarata ugu gargaarhaya insha allahu marka insha allahu maarata waxaas isaga wax weyn waaye maarata dhiigga in la bixiyo maaragtay arrin weyn baan u arkaa insha allah dhiigga insha allahu ani hadda la saddex baan shubay marka insha allah dhiigga haddii la shubo caafimaad baa laga helaa insha allah ruuxi laga shubo asaga caafimaad buu sii helayaabo dhiiggiisa kor usii kacayaa caafimaadkiisa korbu usii kacayaa caafimaad fara badan baa laga helaa ruux marka dhiigga laga shubo marka dhiigga haddii la shubo xanuun laga qaadi maayo caafimaad baa laga sii helaya insha allah marka dhiigga hala shubo allahni barakeeyo walaalihim ku sadaqaysta waa laba caafimaad waaye aakharo aad wax kaga heshay iyo adduunka aad markaad hadda aad laga shubo caafimaad aa heli haddana markii ruuxi aad u shubtane walaalkaa ku sadaqaystane haddee waxaana soo koobi karin oo sadaqaana soo koobi karin waayo oo xagga aakhirada maaragtay oo maaragtay oo la helahayo marka laba faa'iido waayo marka dhiigga ha la shubo insha allahu bulshada waxaan ku dhiirigelinayaa inay dhiigga shubaan afar dhey haddii markii walaalkood u baahdo inay u shubaan insha allah oo ku sadaqaystaan hiri cali ayaa dhakhaatiirta cisbitaalka tala ahaan ugu soo jeediyey in sanadkiiba dhowr jeer ay qaadaan ololaha dhiigraadinta oo aanay sugin inta gabaawsi uu ka galaya dhiigga kaydka ee cisbitaalka arrinkaas oo sida hire uu aaminsan yahay yarayn karta khatarta ah in qof bukaan ah dhiig loo waayo ani waxaan dhihi lahaa insha allahu dhiigga mar kastaba maaragtay in la keediyo la diyaariyo waa wax muhiim ah oon la dhihin ruuxa haddana dad badan baa markay imaadaan oo dhiigga dhiigga ayna maarata intuu ka dhamaada dhiig halagu shuba la dhaho baa la raadiyaa dadka dhiig si loo helo oo la dhahaa dad baa ruux baa dhiig la-aane ruux la imow la dhahayo saas maarata suuqa ku dhex wareego ku rafaado marka dhiigga haddii lasii keediyana uu yaalana insha allahu ruuxii hor baa lagaga shishubaya marka insha allah waxay ila tahay mar kasta maarata in la keediyo oo la diyaariyo laga baaraandego maarata loo diyaar garooba ila tahay insha allah cabdulaahi ibraahim cabdi oo ka mid ah odayaasha xerada xagadheer oo ka hadlay fariinta ku jirta dhiig shubitaanka ayaa sheegay in saddex faa'iido oo waaweyn uu helaya qofka dhiiggiisa bixiya qofka dhiigga shubaayo saddex faa'iidou leeyahay asaga oo markii dhiigga laga shubo u helaayo caafimaad boqolkiiba boqol inuu helaayo midda labaad walaalkiis oo maaragtay dhiman lahaa oo badbaadiyey nabigana suu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam ninkii hal nin badbaadiyey wuxuu la mid yahay dadka dhammaan nin badbaadiyo la mid yahay marka faa'iidadaasna wuu qabaa waxaa kaloo qabaa qofkii uu badbaadiyey acmaasha uu samaynaayo waa ajirka uu samaynaayo la leeyahay maxaa jira dhe bisababi inuu dhaqaaqa ayuu sabab u lahaa ajirkuu la leeyahay oo wuxuu sameeyo asagana waa loo dhammaystiraa sida qofka qofka afuriyo oo kale asagana waa loo dhammaystiraa wixiis kaasna wixiis waa loo dhammaystiraa marka faa'iidooyinkaasaa ku jiro cabdulaahi waxa uu mar kale sheegay in heerka nafaqo xumida ka jirta xeryaha qaxootiga dhadhaab oo aad u sarraysa awgeed ay badan tahay baahida loo qaba in dhiig la helo wuxuuna dhinaca kale bulshada ka codsaday in dhiiggooda ay ugu deeqaan dajowga kale ee u baahan kan qaxootiga waxaa laga yaaba inuu saakiba quraacdiisa ay khatar tahay ama xaafada looga soo aruuriy marka intuu ka awoodi karaa dhiig saddex boqol ama wax la mid ah marka dhiig la'aanta waa jirtaa maxaa jira meesha nafaqadarrada ay ku badan tahay dhiig la'aantana waa ku badan tahay dadka boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dhibic shan waa dad fuqaraa oo maarata noloshooda maanta aan ay ku filnaan waayo waa xaqiiq waayo meesha dhowr iyo labaatan toban sanaan joognaa marka boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa dad aad u liita oo noloshooda ay aad u hoosayso waaye dhiig la'aantana waa sababaysaa arrintaas waa in saddexdii biloodba waxaan dhihi lahaa ha la soo celiyo oo walaalaha ha la weydiiyo maan inay sadaqaystaan ayagana waa u faa'iido marka dadkana waa u faa'iido oo bulshadana waa u faa'iido kan suwaayana waa u faa'iido assalaamu calaykum siddeedda maaj ee maalintii jimcaha ee aan ka soo gudubnay ayaa ololaha dhiig shubista lagu qabtay gudaha masjidka weyn ee abuubakar ee xerada qaxootiga xagadheer dhakhaatiirta ayaana ka hor inta aanay dadku ka soo qaybgalay dhiig shubista aanay dhiiggooda shubin baaritaanno kooba marsinayey sidoo kalena dhiigga ka cabirayey si loo ogaado in qofka uu dhiig shubi kara iyo in kale waxaana ujeeddada guud ee dhiig shubista ay xambaarsanayd in la kordhiyo dhiigga yaalla qaybta dhiigga lagu keediya ee cisbitaalka guud aadan cabdi cabdulaahi v o e xeryaha dhadhaab
guud ahaanba dhegaystayaal barnaamijkeenna iyo idaacaddeenniyo habeennimo waa nageyntaa inta ka horraysase waxaannu idinkaga tegaynaa mid ka mid a qasiidooyinka nabi ammaan ee aan ugu tala galnay bisha barakaysan ee ramadaan